aba sidii ay wax u dhaceen waxaa inoo haya ibraahim maxamed aadan oo hadda qadka telefoonka si toosa ugu jira ibraahim maxaa u dambeeyey
cabdirisaaq mid ka mid a qaraxyadii ugu waaweynaa ee ay soo martay magaaladan ayaa maanta ka dhacay hotelka weyn ee s y l ee bartamaha caasimada muqdisho hotelku wuxuu kasoo horjeedaa geedka koowaad ee xarunta madaxtooyada mar keliya ayaa magaalada oo dhan ay gerisay markii qaraxaasi dhacay guryo ku dhow dhow aagaas oo dhanna way soo daateen burbur xoog leh ayaa hotelka gaaray waxaa hotelka ka socday shir ay lahaayeen xubno ka tirsan dawladda iyo bulshada rayidka kaas oo looga hadlayay arrimaha ku saabsan amniga dhimashadu waxay hadda kor u dhaafaysaa sida ilo kala duwan oo caafimaadka ah ay b b c da u sheegeen toban iyadoo dhaawacuna uu labaatan kor u dhaafayo isbitaalka madiine ayaan joogaa dhaawacyo aad fara badan ayaa isbitaalka la keenay saraakiisha caafimaadku waxay ii sheegeen in isbitaalka ilaa laba iyo labaatan dhaawaca hadda la seexiyey marka waxaad moodaa xaaladda inay weli adag tahay wararka qaar waxay sheegayaan sida ilo kala duwan oo hotelka ku sugnaa ay sheegayaan in dadka dhaawaca ah ay ku jiraan xubno ka tirsan dawladda soomaaliya iyo askar iyo ciidan intaba qof goobjooga ah ayaa goortii horreysay b b c da uga warramay wixii uu ku arkay goobta qarax uu ka dhacay walaal waxaan arkay hoteelkii oo dhinac dhan kasoo dumay ani qolkaygaan ku jiray albaabkii iyo maxaa la muraayadihii oo dhan ba sariirteeda igu kor imaaday markaan banaanka u baxay asxaabtii ka wardoonsaana dadkii ooda dhaawac wada dhiiga jaraanjarta lagaga hor keenay banaankaan u baxay xabad baa socotay laakiin wax ciidan ah oo gaariga qarxay gaariga waxaa lagu sheegay inuu ahaa gaari dhayna ah laakiin intii jidka iyo maxaa la banaanka barxadda hoteelka taagnayd dad badan oo meyd a lai sheegay inkastoo wax meyd aan indhahayga aniga ku arkin gaariga la qarxiyey wuxuu ku qarxay meel mar hore lagu qarxiyo jirtay albaabkii hore oo s o l ahaan jirtay oo lagu dhuftay oo mar hore gaari qarxa uu ku dhacay meeshii baa lagu dhuftay kii dambana wuxuu ahaa goobjooge ku sugnaa goobta qarxa uu ka dhacay waxaa ka sii horreeyey ibraahim maxamed aadan weriyaha iyaga muqdisho oo inooga warramayey sida ay wax u dhaceen